Agaasimaha guud ee Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Maamulka Hirshabelle Marwe Iqro Cumar Maxamed ayaa waalidiinta reer Jowhar iyo guud ahaan Soomaaliya ugu baaqday in ay carruurtooda baraan dhaqanka iyo anshaxa suuban si looga hortago waxyaabaha saameynta ku yeelan kara qoyska. Agaasimaha ayaa sheegtay in waalidiintu hormuud u yihiin ilaalinta dhaqanka loona baahan yahay in carruurtooda laga ilaaliyo isticmaalka qaldan ee social mediaha.
wallaahi waalidiinta waxaa la gudboon waxay tahay horta inay baraan carruurtooda ee dhaqanka suuban iyo diinteena tusaale u noqdaan inay tusaale fiican u noqdaan waalidkii wuxuu tusaale u yahay carruurtiisii maanta hooyo oo tiktok joogta ama hooyo oo- ama aabo meelihii taagan carruurtiisii sidiisii camal ay noqonay tusaale uma noqon karaan laakiin waalidka hadduu fiican yahay dhankii diinta iyo dhaqankeeda ku fiican yahay wuxuu tusaale fiican u noqon karaa carruurtiisii Ee, sidoo kale in ilmaha la baro ee, diinta iyo dhaqanka suuban sidoo kale in ilmihii laga la- laga ilaaliyo asxaabta xun ama saaxiibada xun ee la la xiriiraan iyo sidoo kale ilmahan dhanka tiknolojiyada fiican loo sameeyo ama laga ilaaliyo dhanka een, xumaanta ee social mediaha wallaahi een, waxaa ugu baaqayaa horta een, qoyska markii la dhaho waxaa bulsho bilowgeedi waaye Een, waxaa ugu baaqayaa inay ilaashadaan midnimada iyo nabadda oo ay kasoo bilaabanayso guri walba Een, guri walba markii la leeyahay gurigaas qoyska ku nool ha ahaadaan laba qof oo ama ha ahaadaan famil oo carruurtooda iyo hadday joogaan sidoo kale inay xoojiyaan kaalinta qoyska ee horumarka bulshada iyagoo horumarka ee bulshada wax ay kusoo kordhiyaan qoyska sidoo kale inay kor u qaadaan wacyigelinta ku saabsan xuquuqda haweenka iyo carruurta Een, sidoo kale bulshada waxaa ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladda iyo hay-adaha sida loo gaaro horumar waara iyo inay dhowraan dhaqanka suuban iyo diinteena islaamka ah taasna waxay u horseedi kartaa bulsho xasiloon isjecel oo horumarsan nabadna gaari kara